gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka sodma maxamuud macalin cabdulle iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka iyo xogeeyaha qaramada midoobey ee soomaaliya ahna iskudubaha gargaarka baniaadnimo ee dalka ayaa si wada jira u shir gudoomiyey kulan bilo ah oo dhinacyadu ay ku gurafinayeen xaaladda baniaadnimo ee taagan shirkan oo ka qayb ahaayeen hay-adaha oja u n d b iyo faw ayaa diiradda lagu saaray in diyaargarowga abaaraha laga baqaayo inay ku dhuftaan qeybo ka mid ah bariga africa kuna jirto soomaaliya halkaa waxaa laiska weydiiyey sababaha keenay fatahaadaha xilligani ka socda deegaano ku teersan webiga shabeelle xil aysan jirin roob xoogan oo ka daaya soomaaliya iyo buraha etoobiya kulanka waxaa sidoo kale looga hadlay warbixinta qiimeynta khasaaraha ka dhashay fatahaadihii dayrta ee sanadkii tagay xoojinta arrimaha kahortaga leexashada gargaarka wadaagidda iyo wadajir ugu warqabadka xogaha arrimaha baniaadinimo ee dalka si loo dardargeli lahaa mashruuca biixreenka sabuun ee duleedka magaalada jowhar gaar ahaan qeybta mashruucan ka qoseeya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka